wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta waxay amarro cusub ku soo rogtay wadayaasha mootada soomaalidu u taqaano fekonta waxaana amaradan warbaahinta la wadaaga agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya bashiir macalin cali iyada oo la tix raacaya warqadda sumadeedu tahay m t c o m saddex saddex lix laba kun labaatan iyo afar kana soo baxday wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka soomaaliya waxaa la farayaa dhammaan wadayaasha gaadiidka mooto labalugleyda ah motorcycle in ay qaataan laysanka ama ruqsadda darawalnimo ee wadista gaadiidka mootada haddaba wixii maanta ka dambeeya maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo toban saddexda bisha labiyo tobanaad laba kun iyo labaatan iyo afar wixii ka dambeeya lama kaxin karo nuuc kasta oo mooto ah iyadoo aan loo haysan ruqsad darawalnimo b waxaa la joojiyey in mooto labalugleyda lagu kaxeeyo warqadda wadamarista iyadoo darawalka mooto labalugleyda uu qaadan karo keliya laysanka darawalnimo oo ay bixiso wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada c mooto labalugleyda laguma raaci karo in ka badan laba qofood lamana kaxayn karo iyadoo wadaha mootada uusan haysanin koofida difaaca madaxa ayadoo haysanin lama kaxin karo qodobka labaad e waxaa la farayaa dhammaan gaadiidka waaweyn ee xamuulka iyo nuuc kasta oo gaadiid weyn ah inay maraan habraaca badqabka gaadiidka b si loo badbaadiyo nafta iyo hantida dadweynaha lama kaxayn karo gaadiid aan lahayn fariin hoon nalalka istoobyada haadadka miraayadaha iyo dhammaan shuruudaha looga baahan yahay hubinta badqabka gaadiidka qofkii aan u hoggaansamin amarkan waxaa gaarigiisa laga saari doonaa waddada waxaana lagala naqon doonaa sharciyadda gaadiidka uu leeyahay fadlan walaal gaarigaaga samayso gaarigaaga samayso nal iyo hoon iyo fariin iyo kaabiin iyo miraayad iyo haadad iyo istoobyo iyo wax kasta u subso oo badbaadi naftaada maalkaaga iyo nafta iyo maalka dadweynaha soomaaliyeed qodobka saddexaad dhammaan milkiilayaasha iyo darawallada noocyada kala duwan ee gaadiidka waxaa la farayaa inay maraan habraaca wasaaradda gaadiidka una hoggaansamaan sharciga wadamarista waa in ay bixiyaan canshuurta gaadiidka dhammaan nuucyaha kala duwan ee canshuurta gaadiidka waa in ay bixiyaan milkiilayaasha iyo darawallada waa in ay qaataan laysamada ama ruqsadaha darawalnimo waa in ay maraan hubinta badqabka gaadiidka haddaba qofkii aan u hoggaansamin awaamirtan waxaa laga qaadayaa tallaabo adag oo waafaqsan sharciga digniin waxaa looga digayaa dhammaan milkiilayaasha gaadiidka in ay kala duwanaanin xogta gaadiidka u diiwaan gashan iyo xogta milkiyadda haddii gaarigaaga aada ku xirato taariko aanu lahayn waxaad lid ku tahay amniga qaranka waxaana laga qaadayaa tallaabo waafaqsan sharciga lama oga sida ay wadayaasha mootada fekonku ay kaga jawaabi doonaan amradan cusub ay kusoo rogtay dowladda federaalk ee soomaaliya